Aqoontu waa furaha guusha mustaqbalka ee bulshada higsanaysa inay gaarto, waana halka qof kasta uu ka bilaabi karo nolol qiimo leh iyo horumar la taaban karo oo uu qofku ku mutaysan karo inuu bulshada dhexdeeda uu magac ku yeesho. Cabdiraxmaan Sheekh Jaais, oo ka mid ah dadka sida weyn wax uga garanaya qiimaha uu leeyahay cilmiga, ayaa sharaxaya farqiga u dhexeeya qofka aqoonta leh iyo kan aan wax baranin.
cilmiga faa'iidadu uu leeyahay ma taqaanaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun mise ma yihiin kuwa wax garanahayo iyo kuwa wax aan garanaynin jawaabta waxay noqonaysaa laa ma sinno markaasuu allah subxaana wa tacaala leeyahay innamaa in kale ma aha yatadakara waxaa waansama u yidhaahdo subxaana wa tacaala ulul albaab caqliga kuwa u saaxiib ma taqaanaa marka waa dareemaysaa ma taqaanaa cilmiga faa'iidadu uu leeyahay ma taqaanaa leanna maxaa yeelay sayid cali aa la weydiiyey markaasaa la yidhi cilmiga iyo maalka yaa fadli badan markaasuu wuxuu yidhi cilmigaa fadli badan mataqaanaa mar leanna maxaa yeelu yidhi cilmigu wuu ku ilaalinayaa laakiin maalka adaa ilaalinaya mataqaanaa Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay xoogga saaraan waxbarashada si ay qayb weyn uga qaadato noloshooda.
cilmigu mataqaanaa waa dhaxalka ambiyada mataqaanaa ambiyada lagama dhexlin maal laakiin waxaa laga dhexli cilmigaa laga dhexli marka cilmiga inaan qaadano aan ku dhaqanno cilmigana waa laba cilmi maada iyo cilmi diina alcilmi diin alcilmi cilmi sharaaca wa waa cilmiga ku tusaaya xalaasha iyo xaaraamka marka midka tarkiiska la saaraayo xoogga la saaraayo waa midka mataqaanaa shareecada mataqaanaa maadigana in la barto asina waa sunna mataqaanaa waxaa kaga nabadgelaysaan luqata qoomqoom baad jirtooda kaga nabadgelaysaan Bulshada aqoonta ka dhisan waxay u sahlaysaa inay ka midho dhaliyaan guulaha dhinacyada horumarineed sida caafimaadka, waxbarashada, horumarka, dhaqaalaha si ay uga baxaan baahiyaha joogtada ah ee jirta.